أيها الإخوة والأخوات waxaa farxado ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan kulankii xajka ee sanadka kun afar boqol soddoniyo lix fadlan kusoo dhowaada fadhigii labaad jaza allahu sheykh khayra aljazaa kelmaddaas qiimaha badan ee uu sheekhu firaqa uu kaga hadlay iyo xukumka sharciga ah waxaynu sii wadanaynaa kelimaadkeennii waxaa imminka ku xiga asheykh cabdallah maxamed xusein sheekh cabdallah dheere oo ah mudaris markasulfatx fii muqdisho inakoo sii gudageli doona firaqa si tafsiil ah wuxuu sheekhu kelimaad kooban uu ka odhan shiicada falyatafadal asheykhu mashkuura wama'juura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد haddii ilaah yidhaahdo waxaan wax kooban ka dhihi doonnaa arrin ku saabsan nimanka la yidhaha shiicada ama raafidada qolada la yidhaahdo nimankaasoo caalamka hadda saameyn badan ku leh waddamada muslimiinta iyo waddamada aan muslimiintaba aan ahaynba dowladahoodana hadda ay madax u tahay oo u weyn tahay dowladda la yidhaahdo iiraan sidoo kalena hadda ciraaq maamula oo madaxda ciraaq ah in badan oo meelo badan oo ka mid ah bashaarul asadka suuriyana uu ka mid yahay qolada la magac baxday xisbullaahi ee lubnaanna ay ka mid yihiin nimanka hadda yeban ka dagaalama ee xuutiyiinta ee meelo badanoo yeban ka mid ah heestana ay ka mid yihiin caalamul islaamina hadda meelo badan ku faafaya nimankaas bal horta waxyaaba ku saabsan ayaan wax iska dhihi doonnaa kelimadda waxaan u bixinnay maadaa tacrifu can ishiica oo aanaan buunbuunis uga wadin ay tahay bal uun maxaad khulaasahood ka og tahay shiicada kelimaddaanna waxyaabaha aan isleenahay way anface waxaa ka mid ah dadka soomaaliyeed ee aan shiica waxay tahay aan aqoon jirin maqlina jirin haddeertaanna shiicadu ay faraha ba-an ku hayso bal inay uun waxyaaba kookooban ay ka ogaadaan shiicada wax hal majlis ama hal fadhi lagu soo koobana shiicada loogama warbixi karo oo shiicada kutub waaweyna laga alifaa oo aad u fara badan laakiin maadaama soomaalida akhriskoodu uu iska yaryahay aan kelimaadkan kooban ugu talagalnay bal inay uun dhiig joojis u noqoto culummada muslimiinta oo ama soomaaliyeed ama keyrkood ayaana faahfaahinta waxyaabaha ku saabsan shiicada iyo mafaasidooda balballaari doona haddii aan la yidhaah nimankan waxaa la yidhahdaa shiicana waa la yidhaahdaa raafidana waa la yidhaahdaa shiico waxay iskugu bixiyeen waxay leeyihiin waxaan taageerayaal u nahay cali bni abi taalib radia allaahu tacaala canhu iyo aalubeytka nabiga calayhi isalaatu wasalaam raafidana waxaa loogu bixiyaa la yidhaahdaa waxyaabaha la sheego waxaa ka mid ah zayd ibni cali ibni xusein ibni cali ibni abi taalib inay markii hore iskaga dhigeen wax taageeraya kadibna ay ay su-aal weydiiyeen ku saabsan maadaa tactaqidu fii abi bakrin wa cumara uu ku jawaabay radia allahu tacaala canhum humaa wasiiraa jaddi kadibna waa iska filqeen waa ka kala dareereen wuxuu marka ku yidhiyaa la yidhi rafadtumuunii fa antum araafida hadal unsaas u eg waa maadaama aad filiqdeen ood iga kala dareerteen raafida tihiin waxyaabaha lasoo sheegay ka mid tah asalkooduna iyo mu'asiskooduna waa nin yahuudiya oo la dhihi jiray cabdullaahi ibnu saba alyahuudi oo yemani ahaa ee islaamnimada muujiyey si uu dadka muslimiinta ugu kala geeyo dadka muslimiintana ugu dhibaateeyo islaamkana ugu dacniyo ayuu islaamnimada u muujiyey u muuqsaday ou dadka iskugu sheegay iskugu tusay inuu muslim yahay kadibna fitanow ka dhex abuuray dadka muslimiinta madhabkiisana culamada qaar ah waxay sheegaan isaga laftirkiisu madhabkan inuu abtiris u leeyahoo abtiriska madhabku ou galo madhabka shiicada maadaama cabdullaahi gaas ou asal u yahay in madhabku ou galo madhabkiisu ou galo nin la yidhaahdo ninkii nabiga sixray calayhi salaatu wasalaam ninkii yahuudiga ahaa oo nabiga sixray calayhi salaatu wasalaam in abtiriskiisu isaga laftirkiisa ou galo labiid ibnu acsam alyahuudi ninkii ahaa meesha dadka muslimiinta ah oo uu damcay inuu ka fidneeyana waxay noqotay ama albaabka uu isleeyahay waad ka geli kartaa dadka muslimiinta saaad u fidneydo ayaa waxay noqotay inuu muujiyo inuu aalubeytka nabiga calayhi salaatu wasalaam jecel yahay ayagana uu qiiroonayo ayagana uu ka dhiidhinayo dhibaatada la dhibaataynayo meelaha qaar lagu dhibaataynayo cali ibnu abi aalib radia allahu tacaala canhu ayay xilligaas aada u buunbuuniyeen xadkiisiina ay dhaafiyeen ilaa ay gaarsiiyeen cali bna abi taalib qaarkood markii dambe radia allahu tacaala canhu ay gaarsiiyeen inuu ilaahay yahay calina arrintaas waa uga digo wuxuu yidhi ka daaya arrintaas ilaah maahi addoon ilaahay yaan ahay haddaan ilaahay caasiyo ilaahay ciqaabtiisaan ka baqaa haddaan ilaahay ateecana waxaan rajaynaya ilaahay wanaaggiisa iyo maaragtay naxariistiisa marka intaas kuwa keesta maya waxay yidhahdeen ilaahay baa tahay halkaasay soo istaageen kadibna cali bnu abi taalib wuxuu sameeyey qisadii mashhuurada ahayd oo ah inuu cali uu dab shiday kadibna uu yidhi dabkaasaan idinku gubaa haddaadnan ka tooba keenin hadalkiinan kufriga iyo gaalnimada ah markay dabkii ololkiisii iyo balbalacdiisii ay arkeenna waxay yidhaahdeenba waxaa hadda noo caddaatay oon yaqiin u haysannaa inaad ilaahay tahay waayo ilaahay yaa dab shitoo dad dab ku guba oo naar iska leh ilaahayii naarta iska lahaa inaad tahaa hadda noo caddaatay kadibna cali bnu abi taalib dabkiiuu ku gubay dhammaantood dhammaantood waa gubay saxaabadii xilligaa joogtana cali bnu abi taalib arrintaas kuma intiqaadin markii laga reebo qaarkood inay cali ku intiqaadeen wax ku saabsan gubidda uu dabka ku gubay oo ay jeclaysteen inuu wax kale ku ciqaabo oo waxay yidhahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yucadibu binnaari ilaa rabbu nnaar dabka waxaa wax ku cadaaba oo wax ku ciqaaba allihii dabka iska lahaa marka inaad wax kale ku ciqaabtay aheyd oo si kale u dishee ee inaad dabka ku gubtood ku gamaanido waa laga fiicnaa halkaasaa cali saxaabada qaar ay warka geliyeen arrintii uu sameeyey laakiin inay nimanku dil mudnaayeen oy murtadiinahayeen war kama taagnayn xaafid ibnu xajar alcasqalaani raxmatullahi calayhina fatxulbaariga qisada waa uu ku xasaniyey nimankan marka mafaasidoodu aaday u fara badan tahay mafaasidooda waxaa ka mid a taas oo cali bn abi taalib qaarkood ay bay ilaahay u yaqaanaan waxaa kaloo ka mid a mafaasidooda inaysaba ilaahay qirsanayn nabi maxamedna aysan qirsanayn calayhi salaatu wasalaam oo inkiraayaan si cadna u inkiraayaan laakiin sida ay u soo marayaan oo ay si xeeladaysan tahay sidaa xeeladaysan waa maxay waxay leeyihiin cali bnu abi taalib nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama ilaahii abubakar ama nabiga calayhi salaatu wasalaam abubakar oo khaliifada khaliifka khaliifadiisa ahaa oo muslimiinta uga dambeeyey nabigaasna nabi nooma aha ilaahii nabigaas soo dirana ilaah nooma aha saasay leeyihin yaquuluuna waxay leeyihiin ina arabba aladii khaliifatu nabiyihi abubakr abubakr laysa rabbanaa walaa dalika nabiyu nabiyana nabi ilaahiga subxaanahu wa tacaala nebigiisa cidda dhaxashayu ay ahayd abubakar nabi nooma ilaah nooma aha nabigaasna abubakar uu ka dambeeyey isaguna nabigeennii maaha saasay leeyihin ayagu waxay diidan yihiin sida noo imaan doonta abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo madaxtinimadoodii iyo muslimnimadooda anke waa diidan yihiin sida noo imaan doonta marka iyagoo meel dadban u soo maraya waxay inkirsan yihiin ilaahay iyo rasuulkaba waa inkiraya waxyaabaha mafaasidooda oo shiicadu ay ku caanbaxeen in badanoo ka midu waxaa ka mid a inay qur-aanka taxriifiyaan qur-aankana ay aaminaan yacni inay qur-aanka aaminaan inuu la taxriifiyo qur-aanka oo saxaabadu taxriifiday iyo qur-aanku inuu nuqsaan ku jirto oo qur-aanku uusan dhammaystirrayn qur-aankii dhammaystirtiraana uu la maqan yahay mahdigii shiicada mahdiga shiicadu ay sugto oo midka muslimiintu ay sugaan aan ahayn inuu la maqan yahay kaasuu la imaan doono lafdigii ahaa aalu caliyinna aalu muxamed wa aalu caliyinna qur-aanka in laga tiray oo saxaabada nabigu calayhi salaatu wasalaam ay ka tireen waxyaabay aaminsan yihiin oo caqiidadooda ay ka mid tahay oo kutubtooda qaar ku qoran sidoo kale waxay yidhaahdaan ina hunaaka musxafan ismuhu musxafu faatima wa ana fiihi midla qur'aanina haada halaaa maraat waxaa jiray leeyihiin musxaf la yidhaha musxafu faatima uu ku yaallo qur'aanka hadda annagana hor yaalla saddex jibaarkii uu ku yaallo oon qur'aankaan aan ahayn marka waa niman aaminsan qur'aankaanina inuusan qur'aan dhammaystiran ahayn qur'aankii rasmiga ahay oo ilaahay raalliga ka ahay oo ilaahay soo dejiyana uusan ahayn kaasina uu maqan yahay waxna laga bedelay midkaan hadda yaalla waxa wax ka bedelo wax ka jarana ay saxaabadii nabiga yihiin calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ay ku fidnaysan yihin waxaa ka mid ah kuxaadgudubka ay kuxaadgudbayaan cali ibn abi aalib radia allahu tacaala canhu waa soo marnay qaarkood inay cali ibn abi aalib gaarsiiyeen ilaahnimo gaarsiiyeen oo ay ku gaaloobeen qaarkoodna waxay samaynayeen waxay ka fadilayaan cali ibn abi aalib nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxay leeyihiin ina caliyan ashjacu min annabiyi sala allahu calayh wasalam kutubtooda qaaray ku qoranta cali ibn abi aalib wuxuu ka geesisan yahay oo ka haliyaysan yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkaasna waa hadal munkarnimadiisu iska caddahay sidoo kale waxay leeyihiin ina caliyan yadkhulu ljannata qabla annabiyi sala allahu calayhi wasalam cali ibn abi aalib ninka la yidhaahde nabi maxamed hortii ayuuba jannada gelayaa sidoo kale waxay leeyihiin oo ictiqaadsan yihiin bikufri man khaalafa caliyan wartidaadi man fadala axadan calayh waxay aaminsan yihiin oo kutubtooda qaarkood ku qoran cid walba oo cali ibn abi aalib mucaarada inay gaaloobayso tan waxaa ka sii daran midda ka dambaydoo ah inay ridoobayso cid walba oo cali ibn abi aalib cid kale ka fadisha cid kale ka fadisha cid kaley dhaheen weliba waxay dhaheen waxay aaminsan yihiin inuu gaaloobaayo kullu man fadala axadan calaa caliyin radia allahu tacala canh axadkaas wuxuu ha noqdo ama nabiyu ilaahay ha noqdo ama ha noqdo saxaabada nabiga wax ka mid a nabiga ilaahayna waa ogtihiin oo war kama taagna inuu afdalulkhalqi yahay saxaabadiisana abubakara u fadli badan waxaa ku xiga cumar waxaa ku xiga cuhmaan waxaa ku xiga cali ibn abi aalib radi allahu tacala canhu cabdullahi ibni cumarna wuxuu leeyahay nabigoo nool calayhi salaatu wasalaam ayaan saas u kala fadili jirnay waxyaabaha marka kaloo abaadiishooda ku saabsan iyo munkaraadkooda iyo in nimankaasu ay diintii ilaahay aysa ku taagnayn raadkii nabi maxamed aysan ku taagnayn daliilka u ah ama muslimnimadoodaba ama shaki gelinaya ama caddaynayaba inaysan muslim ahayn in badan oo ka mid a waxaa ka mid a kuxadgudubka ay kuxadgudbayaan a'immada ayagu ay leeyihiin a'immo ayagu ay sheegtaana jira oo dad oo muslimiinta ka mid ah qaarkood dadkii hore ay ka mid yihiin a'immadaas waxay aaminsan yihiin waxyaaba badanay ka aaminsan yihiin oo aan saxda waafaqsanayn waxaa ka mid ah inay leeyihiin ina a'immata ashiica afdalu min alambiyaa'i waarusul a'immadeennu waxay ka fadli badan tahay ambiyada ilaahay iyo rususha ilaahay oo dhan waa ka fadli badan tahay ambiyada a'immadeennu a'immadeenna iyo dadka annaga madaxda noo ah iyo dadka horjoogayaasha noo ah iyo dadka annagu aan taqliidno waxay ka fadli badan yihiin ambiyada ilaahay iyo rususha ilaahay ka fadli badan yihiin hadalkaasuna kufrigiisa iyo xumaantiisu iska cadda waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha ay yidhaahdaan ina man jaxada waxay leeyihiin ina man jaxada imaamata axadihim fa huwa bimansilati man jaxada nubuwata jamiici alambiyaai wuxuu ka dhigan yahay qofkii inkira a'immada shiicada imaam ka mida qofkii inkira oon ictiraafin wuxuu ka dhigan yahay qof inkiray jamiica alambiyaai inkira ambiyadoo dhan qofku gaaloobo uu ka dhigan yahay qofkii a'immada shiicada mid ka mid ah inkira saasay leeyihin waxay kaloo aaminsan yihiin bicismati a'immatihim waa aaminsan yihiin a'immadaas ay sheegtaan cismadooda iyo inay macsuumiin yihiin iyo inaan wax khaladuba ka dhicin iyo dembi inaysa lahayn wax walbay sameeyaanna inay sawaab yihiin ayay aaminsan yihiin waxyaabaha ay aad xadgudubka ugu sameeyaan waxaa ka mid ah xusein bna caliy bna abi aalib radia allahu tacaala canhu meesha hadda uu ku xabaalan yahay oo qabrigiisa ahna waa ay siyaartaan siyaaradaasna waxyaabo badan oo fasaada ayaa ka dhasha marka siyaaradaasna waxay ka aaminsan yihiin waxyaabaha aan soo socda qaar ka mid a waxay leeyihiin ina siyaarata qabri xuseen afdalu min xaji beyt illaahi alxaraam qabriga xusein bna caliy bna abi aalib oo la siyaartaahay waxay ka fadli badan tahay in la soo xajiyo guriga ilaahay iyo beyt illaahi alxaraam in la soo xajiyo waxaa ka fadli badan siyaarashada la siyaarto qabriga xusein bna caliy bna abi aalib saasay leeyihin siyaarashada xajinta la xajiyo guriga ilaahayna waa ruknu min arkaan alislaam ruknigaas arkaanta islaamka ka mid a agtooda waxaa ka fadli badan qabriga xuseen ee ciraaq ku yaalla in lasoo siyaarto xusein bna cali bna abi aalib weliba intaas waa kasii faahfaahiyaanoo waxay yidhaahdaan siyaarada la siyaartaahi qabriga xusein bna cali bna abi aalib waxay u dhigantaa laba milyan oo xaj iyo laba milyan oo cumro laba milyan oo xaj iyo laba milyan oo cumro iyo laba milyan oo duulaanay u dhigantaa markaasi haddana sii faahfaahiyaan waxay leeyihiin labada milyan oo xaj laba milyan oo xaj oo kasta maahane waa laba milyan oo xaj oo nebi maxamed lala xajiyey calayhi salaatu wasalaam labada milyan oo cumro oo ziyaarada qabriga xuseen la siyaarta ay u dhigantana waa laba milyan oo cumro oo nebi maxamed lala cumraystooo kale calayhi salaatu wasalaam labada milyan nebi maxamed lala cumraystay calayhi salaatu wasalaam labada milyan oo ku saabsan duulaankana waa laba milyan oo nebi maxamed lala duulay calayhi salaatu wasalaam laba milyan oo khaswo oo nebi maxamed lala duulay intaasoo laysku daray waxaa la fadli eg ziyaarashada la ziyaarto qabriga xuseen bn cali bni abi aalib uqluwiga arrintaas ku jira iyo munkarka arrintaas ku jirana waa iska cadyahay waxyaabaha ay sameeyaanoo kale waxaa ka mid ah suufiyada annaga noo joogtaa hinaa ay kasoo ikhtibaaseen ayaga in waxyaaba badan maaragtay kasoo ikhtibaaseen ama ay kasoo qaateen inay fadilayaan oy jecel yihiin ay dadka ku boorinayaan qabriga xuseen bni cali bni abi aalib iska dhaaf siyaaradiisa in dhoobadiisa iyo dhiiqadiisa la cuno inay fadilayaan oy dadku ku boorinayaan markaase waxay leeyihiin ina alakla min tiini qabri lxuseen shifaaun min kulli daa dhoobada qabriga xuseen bni caliy bni abi aalib laga keenay cunidda la cunaahi waxay daawo ka tahay oy daawo uga layskaga daaweeyaa cudur walba wuxuu raba ahaaday ama qalbiha ku jira ama daahirha ku jire marka waxyaabahaasuna waxyaaba daliil u ah shiicadu waxyaabaha ictiqaadka ictiqaadaadka xumay ictiqaadsan yihin waxyaabaha ka mida wa waxyaabahaas ay liiliito oo saxaab ay aaminsan yihiin shiicadu waxaa ka mid ah takfiirinta ay gaalaysiinayaan saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay gaalaysiinayaan oo ay riddo ku xukumayaan saxaabadii nabiga oo dhan markii laga reebo wax yar oo farakutirisa waxaa saxaabadaas u hor horeeya ay gaalaysiinayaan oo shiicada agtooda gaalada ka ah abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caaisha iyo xafsa iyo khaalid bin weliid iyo saxaabo fara badan saxaabada nabiga wax fara ku tirisa maana inta kale agtooda waa ka gaalo inta kale agtooda waa ka gaalo welibana waxay yidhaahdaan waxay leeyihiin naquulu bikufri man axabba abaabakrin wa cumara wa yalcanuunahumaa cid walba oo jeclaata abubakar iyo cumar waxay leeyihiin waa kaafir billaahi alcadiim alla qof ku gaaloobay waa qofkii jeclaada abubakar iyo cumar waa gaaloobay wuxuuna mudan yahay in la lacnado abubakar iyo cumar waxay mudan yihiin in la lacnado way lacnadayaan lacnatullaahi calaa abibakrin dhahay cumara saasay dhahayan waa ku tasbiixsanay abubakar in la lacnado cumar ibnu khataab in la lacnado caaisha radia allahu tacaala canha weliba caaishana wax ilaahay uu ka beri yeelay subxaanau wa tacaala oo zina ay ku sheegayaano way zinaysatay leeyihiin aakhiru zamaankana waxay leeyihiin waxaa la soo noolaynaa oo uu soo noolaynaya adigooda a waxay leeyihin markuu soo markuu yimaado wuxuu soo noolayn doonaa abubakar iyo cumar kadibna waa deldeli doonaa kadibna waa gubi doonaa wuxuu kalou soo noolayn doonaa ay leeyihin caaisha radia allahu tacaala canha kadibna xadkuu ka oofinaa xadkay sheegaayaan waa maxay way zinaysatay leeyihiin xaddu zinaa lagu leeyaha waa laga oofinaa waa tii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ayadaha qur-aanka oo fara badan oo uga hadla waxyaabaha la yaab kale marka nimankan haddeer aqwaashooda qaarna soo socda qaarna hadda la sheegay wax intaan ka tiro badan oon u dhoweyna ay dhiman yihiin oo kutubta kale kutubta ku yaallaan waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid a in dad muslimiinhu ay u tacasubaan oo yidhaahdaan iiraan waa dowla islaamiya xisbullah waa dad wanaagsan oo ahlu khayr ah shiicadu waa dad gaaladay ameerikaanka nacab ee maxaa wax looga sheegaa maxaa laga rabaa inay yidhaahdaan qofkaas muslimaan ahaa leh waxaana u qiiroonaa qof muslimoo wax laga sheegaan u qiiroonaa ama dowla muslimaaho wax laga sheegaan u qiiroonaa leh ee aan abubakar u qiiroonayn ee cumar ibnu khataab aan u qiiroonayn ee cuhmaan ibnu cafaan aan u qiiroonayn oo xaasaskii nabiga aan u qiiroonayn oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aan loo gafaayay aan u qiiroonaynin oo kufriyaadkaasi waxaasoo dhan aan ka dhiidhinaynin muslimnimada uu sheegaa waa maxa dadka in badanoo ka mid a waxaa ka tanbatay jahliga jahligaa ka tanbatay markaasaa waxaa la maqlaa idaacadahaas iyo websaydyadaasaa la fiirsadaa hadallada ay idaacadaha iyo warbaahinta isku dhaafsanayaan amerikaanka iyo shiicada la maqlay warkaasaa marka dhab loo qaatay warkaasaa dhab loo qaatay shiicana min qadiimi zamaan meesha muslimiinta laga soo galay ahaayeen janajarta muslimiinta loogu soo dego oo muslimiinta lagu gumaaday ahaayeen weligood sida culimmaduba sheegaan hadda waaqica aan joognana daliil cado u yahay ciddii aan taariikhda hore aan keexaadirin taariikhda hadda aan joogno afghanistan ayagaa loo dhiibay amerikaanku markuu qabsada ciraaq amerikaanku markuu qabsaday iyagoo u dhiibay meel walba oo ay uu isleeyahay shiicaad ku noolay kartaa amerikaanku waa ku nooleeya ayagay amerikaankuna weligood idaacadahay iska duqeeyaan abidkoodna faras iskuma qaadaan gacana iskuma taagaan abidkood afkaas wax waxaan ahayn iskuma sameeyaan waxay ka dhigan yihiin dhahan dadka qaarkood bahalka la yidhaha gariirka iyo bahalka la yidhaha gabsasta gariirku waa shimbir haada oona ugaarta gabsastuna waa bahal socda oo dhulka afar lugood leh oo dhulka ku socda oo seen leh oo dabagaallaha u eg shaabahaa laakiin waa bahal dilaa ah isaguna waa ugaartaa sagaarkay isla ugaartaan marka sagaarku marna godow galaa marna bannaanka u baxaa bannaanku ku ordaa hadduu bannaanka aadana waxaa soo dhagaageeya gariirka bannaanka haadi kara oo baalasha leh hadduu geed ka galo ousa geli karin gariirku iyo bahalkan duulaahi ama uu god ka galana bahashan gabsastaha uga saarta amerikaanka iyo gaalada iyo shiicadu marka waa isku saas amerikaankuna bannaanka iyo dibado wax ka duqeeyaa ee gaaladu gabsastii hoos ka socotay oo dadka muslimiinta hoos ka jurbanaysay oo dhulka ka dagaalamaysana waa nimanka la yidhaahdo shiicada waay haddii la ogyahay haddii la moogyahaba ayaandhex waxaa lai sheegayay iyagoo amerikaanka u manna sheegana oo le wallaahi lowlaa lowlaa dahraan maa saqadat baqdaad war saasa ayagoo madaxdooda ay leeyihiin madaxda iiraan wa waxay leeyiin dahraan haddaysa taageeri lahayn baqdaad uma aada qabsateen maxaad annaga hadda noogu dhaaranaysaa annaga kuu gacan gelinay baqdaad waan runod waa waa taageereen waa taageen afghanistanna waa saasoo waqooyiga dhulka ka dagaalamayay shiicay ahaayeen isaguna gantaaladu cirka garridaaya wixii marka saa iskaga caddaa oo waadixa iska ahay ummadda dhamma u caddaa aa dadkii muslimiintaha qaar ka mida waa mari la-dah gaaladuna waa makriga ay makriga ay muslimiinta u maleegtay waxaa ka mid ah in dadna daakhilka ka dagaalamo daahirka ka bannaanka ka dagaalamo dadna gudaha ay ka dagaalamaan waana soo marno cabdullahi ibnu saba alyahuudi wuxuu islaamnimada u muujiyaba waxay ahayd inuu dadka muslimiinta inta soo dhex galo ou dadka muslimiinta gudaha ka fidneeyo haddeerna shiica waxay doonaya waa intaas ayaantaanna soomaalida ayagoon shiica aqoon jirin ay shiicaa barteen gaajada soomaalida haysata in badan oo ka mid ah iyo abaaraha ka jira iyo duruufaha ka jirana way ka faa'iidaysatay markaasay meelo badan oo soomaaliya ka mid a waxay ka furatay shiicadu xarumay ka furteen xarumay ka furteen iyo magacyo waxyaaba magacyo kala duduwanna waa ula baxeen waa noo imaan doonta wax ku saabsan waaya waxyaabaha ay ay yidhahdaan waxaa ka mid ah abubakar radia allahu tacaala canhu waxay leeyihiin ammaanta ilaahay uu ammaanay ama nabi maxamed alayh isalaatu wasalaam wadashadii uu watay oo godka la galay iyo hijrada uu la hijooday waxay leeyihiin kutusi maydo ama daliiluma aha fadliga abuubakare waxay daliil u tahay wuxuusidhaahdee waxaa nabigu is yidhi amau kaa jaajuusaa oo uu quraysh kuu sheegaa markaasuu gacanta soo qabsaday godkuu la aaday waxyaabahaasay sheegaay waxay leeyihin nabigu calayhi isalaatu wasalaam markuu dadka tujinaayo abubakar kudaba tukashada uu ku daba tukanaayo oo dadku ay moodaan in nabi abubakar uu ilaahay u tukanayo ilaahay u tuka uu sameeyna wax u tukanaayay sanam qoorta uga xidhan sanama qoorta ugu xidhiraa sanamkaasu u sujuudaayay qoortiisuun ka laalaaday leeyin ee ilaahay subxaanahu watacaala u sujuuda uu sameey arrintaasma waxay ka qarsoomi laheyd ilaahay subxaanahu watacaala hadday jirto ma nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan loo waxyoodeen ma waxaa la dhihi lahaa abubak abubakrin filjanna maa la dhihi lahaa maxaa loo yidhi waa aljanna abubakar haddiiuba saas ahaa maxaa loo yidhi marka calaa kullin nimankaas fasaadkooda aad u fara badan yahay waxyaabaha fasaadkooda ka midan waxaa ka mid ah ay aaminsan yihiin attuqya waxa la yidhaha ama taqiya aa ka mid a waa in dadka loo muujiyo waxa la ictiqaadsan yahay waxaan ahayn yudhiruuna linnaasi khilaafa maa yactaqiduun dadka waxay u muujinayaan calaykum salaam waraxmat ullah waxay ictiqaadsan yihiin waxaan ahayn siay dadku ugu sirmaano dadku ugu dagmaan waana sidii cabdullahi ibnu saba alyahuudi ou marka koowaadba aasaaskiisu ou ahaa iyo iyo waxa uu ku talagalay saasay ahayd haddeer arrintan way isticmaalaan hadday waddamada ay tagaan qaar ka mid a oo aan shiicada laga aqoonin ama aan shiicada laga oggolayn waxay samaynayaan waxay leeyihiin abubakar radia allahu tacaala canhu cumar radia allahu tacaala canhu annagu dad muslimiinahan nahay muslimiintaan kaalmaynaa muslimiintaan gacan qabannaa saasay leeyihiin waxay la baxayaan hay-ada samafalay ku soo gelayaan waddamada markaasi waxay samaynayaan waxay leeyihiin hay-addeennaanu waxay ka ti waxay ka dhigan tahay waa jimciyad iyo hay-ad isku guurida ragga iyo dumarka aan isguursan karin xamar waa ka furanta hadday xamar ka furanta markaasay weliba waxay soo bandhigaan raggii dumarkii iyo dhallinyaradii la isu guuriyey soo bandhiga iyadoo kamiisya loo soo geliyey cimaamada loo soo geliyey ay waxay keenaan telefishiyada ka soo bandhiga waxay yidhahdaan dadka tabaalaysan oo caafimaadka u baahan iyo daawada u baahan waa daaweynaynaa isbitaallay furteen isbitaallay furteen haddii la yidhaha shiicaad tihiin xumaantiinaa noo soo hormartay waxaad aaminsantihiin abubakar radi allahu tacala canhu inay gaala hayeen waad lacnadaan maya xaashaa lilaahi dhahaya xaashaa lilah abubakar iyo saas niman lacnada maahin saasay dhahaya waxyaabaha marka ay yidhahdaan waxaa ka mid ah oo arrintan ku saabsan waxay leeyihiin inakum calaa diinin man katamahu acazahu allaahu waman adaacahu adallahu allah qaacidatooda waa waxay leeyihin shiica haddaan nahay diinta aan haysanaahi waa diin qofkii qariyaahina xaqiiqadeeda qariyaahuna ilaahay uu cisaynaayo qofkii xaqiiqadeeda muujiyana ilaahay uu dullaynaayo subxaanahu wa tacaala waa kufriga iyo xumaanta ay aaminsan yihiin iyo munaafiqada munaafaqadda ay aaminsan yihiin hadday muujiyaan ummadda dhammaa arkaysa marka way qarinayaan way asturaayaan ilaa ay carrada tamakunaan hadeerna haddaan soomaalinaha waana soo galeen markaasaa waxaa idaacadaha laga soo daayaa maalmahan dad soomaaliyeed iyo dhallinyaro soomaaliyeed oo la waa shiicownay madhabka shiicadaan ku qanacnay ee loo meerinaayo waxa lagu sheegaayo tawxiidka shiicada lagu meer loo meerinaayo tawxiidkaas ay ka mid tahay abubakar radia allahu tacaala canhu lacnadiisa iyo cumar lacnadooda iyo kufri inay gaala yihiin sheegidda lagu sheegaayo waxaasu ay ka mid yihiin ayaa loo meeriyey waxaa la qaaday rag badan oo soomaaliyaha la qaaday waxaa loo qaaday waxbarasho iyo jaamacado eeraan ku yaalla loo qaada markaasaa waxaa lay tusa maalin wax laga soo duubay oo ku saabsan waxyaaba uun dadkii marka hore afka loogu dhiribcinaayo qalbiga loo saaraayo madaxa loo saaraayo waxaas ilaahayaa og waxay yihiin waa waxyaabaan wax looga bedelaa dadkii dabcan oo filina iyadoo laga duubaayo halkan dhabanka ama foolka wax loo saaray qalbiga wax loo saaray saas madaxa looskula wada raariciyey waa markii dahraan la galay waa kadib oo shiicada loo tegey shiicadu marka hadda duulaan waxay wadaa ciriyo dhul ah annagu haddaan soomaali nahana duulaankaas waa u nugulnah sababahaan ugu nugulnahana waxaa ka mid ah hunguriga iyo lacag jacaylka iyo duruufaha meelaha qaar ka jira gaalo gaala ah oo gaalnimaduu iska caddahay ayaa badeecadoodu ka gadantaa soomaaliya shiicoo laa ilaaha ila allaahu dadka ku siraysa moxamedun rasuulullaahina badeecadeedu si fududay kugadmi ogta shiicana haddii waxaa baraanjiya uga furan oo marba hadday suufiya joogto shiica nagama maqna oo baraanjiyada suufi shiicada waxaa suufiyada ah si hadda xawliyana waxay ugu faafee waddanka dhexdiisa waa ugu faafee gaar ahaan xamaranka warqaba xamar aaday ugu faafta hay-adaa uga furan waxaa uga furan macaahida uga furan weliba aan la qarinaynin oo alkhumayni lagu magacaaba khumeyniya lagu magacaaba macaahidda magacooday ku magacaabayaan safaaradaa uga furan calaa kullin shiico niman dad muslimiintu ay ka hadleen xumaantooda iyo diinxumadooda iyo caqiida xumadooda waayo wax hadda fadhigan lagu soo koobi karana maaha wixii ka dhimanna culumada waa joogtaa kuwo kale waa maqan yihiin kutubna waa laga qoray waxaan kusoo gebagabaynaa hal qowlow kuwooda oo daliil u ah liididda iyo xaqiridda ay xaqirayaan waxaan shiicada ahayn waxay leeyihiin ina annaasa kullahum abnaau zinaa ila shiica waxyaabaha waxa waay iska khuraafaada cid aan shiica ahaynoo xalaal ku dhalataba ma jirta iley intaan shiicada ahayn waa wacallo dhammaantood garaacyo waay ama rag ha noqdeen ama dumar ha noqdeen intaan shiicada ahayn waxaa jira aqwaal ilaahay uu og yahay aqwaal kuwooda oo aada u liliita oo ilaahay og yahay foolxumadooda haddii la sheego dadku ay la yaabi lahaayeen laakiin ilaahay uu og yahay inaan uga soo tegey afkaygu inuu kari waay waxaan uga soo tegey oon usoo qorin afkaygaan karin wax la sheegi kara ma wax laga xikaayoo kara ma haddii lasoo khulaaseeyo waa hadal hadallada soomaalidu ay u yaqaanaan hadallada ciyaal suuqa wa hadallada ciyaal suuqa oo aan qofkuba uusan ka xikaayoo karin dhegaysana karin qof dareen low jir low inuu ka warramo iskaba daaya hadallo ahna waa ay leeyihiin calaa kulli nimanku waa niman diin ka dhinta diin male shiicana diin xaggooda diin nagama jirto waxa ay sheeganayaanoo diintaana waa wax loogu talagalay in diinta islaamka lagula diriro halkaasaan kusoo koobaa wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclamu billahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online